maamul goboleedyada isku kala magacaabay somalilan iyo puntland ee uu shisheeyuhu dalka ka dhisay ayaa maanta isdhaafsaday maxaabiis lagu qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka sool sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii diyaarad siday shan iyo toban maxbuus oo maamulka la magac baxay somalilan looga qabtay dagaaladii ka dhacay sool ayaa ka duushay magaalada garoowe waxayna hargeysa kasoo qaadaysaa maxaabiis gaaraysa ilaa iyo sagaal maxbuus halka wararka qaar ay sheegayaan in ay intaasi ka badan yihiin oo ay gaarayaan koo iyo toban maxbuus maamulka somalilan ayaa sidoo kale xoguhu tibaaxayaan in uu maamulka puntland ka hayo maxaabiis aada u tiro badan islamarkaana hadda ay isku afgarteen inuu sii daayo kow iyo toban maxbuus isagana lagu soo wareejinayo shan iyo toban ka mid ah maxaabiistii looga qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka sool